إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka fiidnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan xeeldheere ka faalooda arrimaha milatariga iyo amniga ayaa sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay tahay cidda keliya ee mideyn karta soomaaliya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraray saldhigyo ciidamada dowladda federaalk ay ku leeyihiin magaalooyinka xudur iyo waajid ee gobolka bakool sarkaal ka tirsan dowladda federaalk ayaa ka badbaaday qarax lala beegsaday guri uu degmada baled xaawo ka degan yahay sarkaalkaasi qaar ka mid ah saraakiishii maamulka la baxay jubbaland ee raskamboni ayaa sheegay inay soo dhoweynayaan ciidamada dowladda federaalka keentay halkaasi ciidamo laga qaaday magaalooyinka kismaayo iyo muqdisho ayaa shalay iyo maanta gaaray magaalada raskamboni iyo duleedkeeda waxaana magaalada laga dareemayaa xiisada u dhexeeya ciidamada iska soo horjeeda dibadbaxyo careysan ayaa isku soo bax ka dhigay afaafka hore ee maxkamadda gobolka banaadir ee dowladda federaalka dowladda federaalka ayaa kasoo horjeesatay doorashadii uu axmed madoobe ku qabtay magaalada kismaayo iyadoo sheegtay inay maxkamad la degsan doonto hogaamiyaha maamulka la baxay jubbaland qaar ka mid ah xoogsatada ku nool magaalada jamaame ayaa ka faa'iidaystay dowri diini ah oo toban cishaha socotay alkataib al akhbaariya ayaa soo saartay qaybta tobanaad muuqaal ku saabsan mashruuca qaybinta sakada xoolaha kun afar boqol afartan iyo lix ee laga qaybiyey degmada salag leh ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran xeeldheere ka faalooda arrimaha milatariga iyo amniga ayaa sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay tahay cidda keliya ee mideyn karta soomaaliya warkani waxaa soo jeedinaya cabdalla mukhtaar caamir xasan cabbaas oo ah xeeldheere ka faallooda arrimaha milatariga iyo amniga kana soo jeeda dalka suudaan ayaa waraysi dheer oo uu bixiyey waxa uu kaga hadlay loolanka uu martigelinayo mandiqada geeska afrika ay ku yaalaan dalal ay soomaaliya iyo itoobiya ka mid yihiin wuxuu si qoto dheer uga hadlay colaadda gaamurtay ee ka dhexaysa nasaarada xabashida itoobiya iyo shacabka soomaaliyeed ee muslimka ah isagoo ka soo sheekeeyey dagaaladii mandiqadan ka dhacay iyo siraacaadkii adkaa ee labada dhinac dhex maray wuxuu tilmaamay in wakhti xaadirkan ay soomaaliya ka jirto xarako jihaadi ah oo awood leh taasoo ah cidda keliya ee awoodda u leh inay soomaaliya ku midayso mabda'a diineed أصبح الوجود الأثيوبي في الصومال هو وجود استراتيجي لأنه يمنع تماسك الدولة الصومالية التي حاربتهم في إقليم وقتين وطبعا هناك استدعاء العامل الديني وغيره موجود يعني duulaanka ethoobiya ee soomaaliya waa mid ku dhisan hadaf istaraatiijiyadeed maxaa yeelay wuxuu ka hortegayaa inay soomaaliya cageed isku taagto oo ay noqoto dowlad awood leh oo ethoobiya la dagaalami kartaa dabacan duulaanka ethoobiya wuxuu sidoo kale la xidhiidhaa arrimo diineed xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka hortimid duulaanka ethoobiya ee soomaaliya waxayna ku guulaysatay inay la wareegto badi dalka waana xarakada keliya awoodda u leh inay midiso soomaaliya ilaa maaxadna waxay aad ugu dhowdaayay xarakada daalibaan ee afghanistan taasoo inkastoo weeraro badan lagu soo qaaday ugu dambayntii u soo baxday inay tahay cidda keliya ee awoodda u leh inay afghanistaan ka hirgeliso dowlad awood leh marka xarakada al-shabaab awood ayay u leedahay mideenta soomaaliya laakiin beesha caalamka arrintaasi ma doonayso tiriya al-shabaab inay tahay awoodda caqliyad leh maxaa yeelay waxay u xusul duubaysaa inay soomaaliya ku midayso asaas diineed oo ilbaxnimo leh haddii ay sii socotona waxay la wareegi kartaa mandiqadan muhiimka ah ay maraan labaatan boqolkiiba ganacsiga adduunka oo ah baabulmandab marka looma ogolo inay la wareegto dalka dagaallo adag ayaa lagu qaaday wixii ka dambeeyey markii uu bilowday dagaalka ka dhanka waxa loogu yeero argagixisada ee uu maraykanku hogaaminayo dagaalka lala galay al-shabaabna waxaa qayb ka ah dowladda ethoobiya الحرب العالمية ضد الإرهاب التي تولتها الولايات المتحدة فبالتالي كانت الإرادة الدولية أن تضرب هذه الحركة وكانت أثيوبيا هي جزء من هذا التحالف الذي يضرب هذه الحركة hadalka xeeldheerahan ka soo jeeda dalka suudaan ee lagu magacaabo caamir xasan cabbaas ayaa ku biiraya hadallo iyo diraasaad horey u soo baxay oo tilmaamaya in soomaaliya cidda keliya ee ka dhigi karta dal awood leh oo ay dowladi ka jirto ay tahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab taasoo shacabka soomaaliyeed wakhti xaadirkan ku hogaaminaysa dagaalka gobonimadoonka ah ee lagu difaacayo sharafka iyo karaamada ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed laguna doonayo in dalka looga hirgeliyo dowlad islaami ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraray saldhigyo ciidamada dowladda federaalk ay ku leeyihiin magaalooyinka xudur iyo waajid ee gobolka bakool xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay habeenkii xalay dagaalo culus ku qaadeen xerada ciidamada maamulka la baxay koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmada xudur isla bakool waxay mujaahidiintu xalay weerar ku ekeeyeen saldhiga ciidamada maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmada waajid weerar dheeraad ah kama soo bixin khasaaraha ciidamada maamulka koonfur galbeed lagu gaarsiiyey weeraradaasi dhanka gedo mujaahidiinta xarakada al-shabaab ayaa waxay qarax la beegsadeen habeennimadii xalay guri uu degmada baled xaawo ka degan yahay sarkaal ka tirsan maamulka degmada baled xaawo kaasoo lagu magacaabo xasan geni ila wareedyo ayaa sheegaya in xasan geni oo isagu qarax ka badbaaday balse waxaa ku dhaawacmay saddex askari kale oo lagu kala magacaabo sarkaal ka tirsan sirdoonka dowladda federaalk oo labaxidigle ah oo lagu magacaabo xasan cibaad iyo askari kale oo lagu magacaabo cumra hurdaaye qaar ka mid a saraakiisha maamulka la baxay jubbaland erees kamboni ayaa sheegay inay soo dhoweynayaan ciidamada dowladda federaalk ee keentay magaaladaasi warkan iyo war kale oo ku saabsan ciidamo laga qaaday magaalooyinka kismaayo iyo muqdisho oo shalay iyo maanta gaaray magaalada erees kamboni iyo duladkeeda wararkaasi waxaa inoo haya mubaarak cumar laba ciidan oo ka kala tirsan dowladda federaalk iyo maamulka jubbaland kuna wada sugan magaalada erees kamboni ee gobolka jubbad hoose ayaa qaarka u saaran inay isku dhacaan wararka ka imaanaya halkaasi ayaa sheegaya in ciidamadan ay ka kala amar qaadanayaan xasan sheekh iyo axmed madoobe dowladda federaalku halkaasi ciidamo geysay ayaa doonaysa inay culays saarto axmed madoobe oo ay u aqoonsan tahay nin si sharci darraha ku fadhiya kursiga kismaayo yaalla saraakiisha qaar ee taabacsan axmed madoobe ayaa la soo warinayaa inay iibsatay dowladda federaalka kuwaas oo sheegay inay soo dhoweynayaan ciidanka taabacsan dowladda federaalka waxaan garoonka raaskamboni ee degmada badhaadh aan ku soo dhoweynay ciidamada dowladda uu hogaaminayo taliyihii guud ee ciidamadii gorgor anoo ku hadlay ciidamada jubbaland taliyaha saraakiisha jubbaland sargaal ka mid aan ahay waana soo dhoweynaynaa insha allah ilo dhanka maamulka jubbaland ayaa waxay sheegayaan in saraakiish hadashe oo ku sugan raaskamboni la qasbay oo aanay xor ahayn khilaaf masaalix kala duwan ku saabsan ayaa ka dhex jira dowladda federaalk iyo maamulka jubbaland waxaana xiisadahooda ka kala taagan kenya iyo turkiga kenya waxay isku aragtaa milkiilaha maamulka jubbaland turkigan waxay danaynaysaa ceelshidaal oo ku yaala raskamboni xeebteeda dibadbaxyaal caraysan ayaa isku soo bax ka dhigay afaafka hore ee maxkamadda gobolka banaadir ee dowladda federaalk warkani waxaa inoo haya cabdiqaaliq macalin cabdiweli dadkan oo dhowaan laga burburiyey guryahooda oo ku yaala xaafadda jaamacadaha ee degmada hodan ee magaalada muqdisho ayaa waxa ay maalintii shalay isku soo bax ka dhigeen afaafka hore ee maxkamadda gobolka banaadir ee dowladda federaalk waxa ay tilmaameen in dhibaatooyin kala duwan ay kala kulmeen ciidamada dowladda federaalk iyagoo aan digniin la siininna lagu soo duulay oo si gardaro ah loo burburiyey guryahooda annaka gurigaa nalaku dunshay awal waa naga gat haddana nalagu kor dumiyey jiingadayda waa la baaba'shay ilmaha iyaga gurigaa lagu dunshay gacmihii naga wada jirta jiingadii wax cadaalada maana helin wax meelna geeyana maana helin wax guri noo dhisana ma helin lalooma sheegin lalooma digin ilmihii gurigii meel kastoo nalka baabaash gacanta jiingadaaga jirtadadkala baraka iyaa ahay oo xaqdarada lagu burburi anaa u shaqaynay aruur badan waa ilaahay kuuma darnaada midkan toddoba jir waa unugii anoo bakaaro jira waxaa lii dhahay war agafaa gurigaa gashay unuggii naafada meel ma koogta kuma ogi waa unuggii naafada dad darasaa iigu gurmaday anoo bakaaro ka maqan oo adeeg raadi meheradiyaa ku haysa jiray meheradda waa iga burburiyeen guriguna waa liiga burburi hantidooda ayay sheegeen in sidoo kale la burburiyey mar ay soo hadal qaadeen hadalkii wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalk axmed macalin fiqi ee uu kaga hadlayay dad ay dooni kula qalibantay dalka madakaskar ayayna tilmaameen in iska daa dadkaasi ay wax u qabtaane ay kuwii magaalada muqdisho joogay ay iyagu dhibaateynayaan ummaddan qoraxdan taagan oo maalin kas taagan oo geedaha hoostooda joogo oo roobka ku da'aayo oo qoraxda joogo ilaahay ha looga cabsado uqubadooda ilaahay baa idinka soo saaraaye oo dadka jijibideen oo dadka abbaabi'deen war xalay waxaan arkaya wasiir ka hadlaaya dad oo kasmatar macnaha doon ku qalibantay baa ka hadlaa war wax uma qaban rabee kuwa waddanka joogiyood baabi'inaysaa waxaan leedahay masakad guddiyaan u bixinaynaa dadka meesha waxaa guddi bixiye kuwii beledka jooga wax u qabalaada aa baahi dhammaysay guryahoodii ka baabi'isay haddana ka hadli maysid oo xadaf gelisay wax hadlaayo aan u jeedno ma jirtoba annagoo iska joogno oo ilmaheenii u dirsanay iskuulle iyo is- een- een dugsi u dirsanay aa, waxaan ka wal hirnaa cagaf cagaf iyo iyo iyo askar socota inay hantideennii iyo waxaan agabkii aan ku seexanayna joodariyaal iyo sariiro xitaa ma haysano cagaftii naga dulmarsiiyeen bal jiingadinta iska dhaaftid waxay naga diideen jaanis inayna siiyaan aan alaabteena ku qaadano xabaday nagu bilaabeen ilmihii intaan la baxaynay ay noo soo dabamariyeen intaan ilmihii aan ta qaadanay is dhahnay xabadda ka badbaadsada ilmaha ay xaafadii ay cagaf naga mariyeen xitaa alaabteennii boorsooyinkeennii ilaa hadda meel ma ku sheegno waa la dul marba jiingadaheenii iyo alaabteenii iyo xataa boorsooyinkeenii waa la dul maray magaalada muqdisho ee caasimadda dalkani soomaaliya ayaa waxaa waayihii u dambeeyey caada ka noqday dhulboobka xooggan oo ay dowladda federaalka uu mas-uulka ka yahay xasan sheekh maxamuud madaxa dowladda federaalka waxaana ilaa iyo hadda la soo tabinayaa dhulal hor leh oo ay dowladda kusoo hanqaltaagayso dowladda federaalk ayaa kasoo horjeesatay doorashadii uu axmed madoobe ku qabtay magaalada kismaayo iyadoo sheegtay inay maxkamad la tigsan doonto hogaamiyaha maamulka la baxay jubbaland warkaasi waxaa halkan kasoo jeedinaya farxaan cali dowladda federaalka ayaa ka soo horjeesatay doorashadii uu axmed madoobe ku qabtay magaalada kismaayo iyadoo sheegtay inay maxkamad la tiigsan doonto hogaamiyaha maamulka la baxay jubbaland shir ay yeesheen golaha wasiirada ee dowladda federaalka oo uu shir guddoominayay xamse cabdi barre oo ah ra-iisul wasaarahooda ayaa waxa ay gebi ahaanba kaga soo horjeesteen doorashadii ka dhacday magaalada kismaayo taasoo ay ku tilmaameen mid sharci darro ah waxa ay sidoo kale fareen in sida ugu dhaqsiyaha badan maxkamad loo soo taago axmed madoobe oo ah hogaamiyaha dib loo doortay ee maamulka la baxay jubbaland farxaan maxamed jimcaale oo ah afhayeenka dowladda federaalk ayaa akhriyey war-saxaafadeedkan golaha wasiirada xukuumadda federaalk ee soomaaliya waxay go'aamiyeen in xubnaha xulan ee golaha wakiilada iyo isdoorashada hogaamiyihii hore ee jubbaland ay labaduba yihiin kuwa sharci darro ah magacaabista guddiga sharci darrada ah ee doorashooyinka ee uu soo xushay hogaamiyihii hore ee jubbaland hanaanka uu hogaamiyihii hore ku soo xushay xubnaha isagoo adeegsanaya isla guddigaasi sharci darrada ah ee doorasho oo uu isagu soo xushay isdoorashada guddoon baalmarsan sharciga oo uu soo xushay hogaamiyihii hore ee jubbaland goluhu haddaba waxa uu farayaa gariiqaanka guud ee dowladda federaalka ee soomaaliya in uu si deg deg ah uga howlgalo horgeynta maxkamadda sare ee dalka dacwad lid ku ah dhammaan tallaabooyinka aan waafaqsanayn xeerarka guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohdimaha ee uu ku kacay hogaamiyihii hore ee jubbaland isjiidjiidkan siyaasadeed iyo dagaalka afka ay xasan sheekh iyo axmed madoobe ay hawada isku marinayaan ayaa ku soo aadaya iyadoo doorashadii shalay ka qabsoontay jubbaland uu ku soo baxay axmed madoobe kaasoo ka dhigan in shanta sano ay soo aadan uu kursiga haysan doono sida la ogyahay jubbaland iyo dowladda federaalk ayaana siino badan oo siyaasadeed aanu marnaba helin laga soo bilaabo dhismihii maamulkan oo uu dagaalku soo bilowday ilaa iyo iminkan qaar ka mid ah xoogsatada ku nool magaalada jamaame ayaa ka faa'iidaystay dowra diini ah oo toban cisho socotay cali aadan ayaa faahfaahinaya dowradan oo socotay muddo toban cisho ah ayaa waxaa loo qabtay muruqmaalatada degmada jamaame ee walaayada jubbada hoose munaasabadan oo ka dhacday gudaha degmada jamaame ayaa waxaa kasoo qayb galay martasharaf kala duwan iyadoona maktabka dacwada ee degmada ay soo xireen dowrada ayaa waxaa xaflada ka hadlay qaar ka mid ah ragga loo soo xiray dowrada oo socotay muddada tobanka cisho ah iyagoona sheegay waxyaabihii ay ka faa'iidaysteen muddada ay socotay dowrada magacayga waa abu cabdiraxmaan waxaana ka mid ahay dadka ku shaqaysta mootaleyda degmada jamaame dowro oo aad iyo aad noo cajibgelisay oo waxyaabo badan aan ka fahanay maasha allah waxaan jeclahay maktabu dacwa inuu dowrada mar walba nagu soo celceliyo inta badan ilmaha mootay ku mashquulsiyiin in badan in la muraaqabeeyo dowro lagu soo celceliyo aan jeclahay anigoo mootaley afartan eh kawaanley mooto bajaajley inta badan dadka ku shaqaysta mootaleyda waxaa igu amaadaan inaan mooto baro waxaan jecla maktabu dacwa in badan inay ku xirnaadaan mootoba way bartaan waxaan jecla inay aad iyo aad ay u bartaan dowlada inay juhdi ku biyaan waxbarashada juhdi ay ku bixiyaan macalimiintan ay ku xirmaan dowradan oo loo qabtay mootaleyda iyo kawaanleyda ayaa mar ay la hadlayeen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waxay sheegeen inay soo dhoweynayaan dowraadka noocan ah ayna codsadeen in loogu soo celceliyo dowrada noocan ah aniga kawaanleydan ka mid ahay maasha allah maasha allah maasha allah mar walba daxarsha inna laga qaadan jeclaan laheene dowladda waxaa loo qabtay mootaaley iyo khaasatan sidoo kale mooto bajaajlada dad ku shaqaysta iyo dadka kawaanlada iyo ragga caadiga qaali oo qarqaan ku shaqaysta caadi ilaahay subxaana wa taala iyagan miisaankooda axsanaad allah saaro khayrakum man tacallama alqur'aana wa callamah qofka wax baraayo iyo kan la baraayo ilaahay subxaana wa tacaala ajir buu siinayaa xata alxaytaan fi lbaxri bulshada ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ayaa had iyo goor waxay ka faa'iidaystaan dowraad diini ah oo ay u qabato xarakada mujaahidiinta al-shabaab alkataab al akhbaariya ayaa soo saartay qaybta tobanaad muuqaal ku saabsan mashruuca qaybinta sakada xoolaha ee laga qaybiyey degmada salagle ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe warbixintaasi mubaarag cumar ayaa inoo diyaariyey
kanaalka wararka alkataayib ayaa baahiyey qaybta tobanaad ee muuqaalada taxanaha ah ee mashruuca qaybinta sakada xoolaha ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo lix muuqaalkan oo soconaya qadar saddex daqiiqiyo sikimo ayaa waxaa loogu soo bandhigayaa sidii sanadkan sakada xoolaha loogu qaybiyey degmada salagle ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe filimkan ayaa waxaa ka soo muuqanaya xoole aad u fara badan oo uu maktabka diiwaanka sakawaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab siinayo fuqarada iyo masaakiinta degmadan ugu horeen waxaa muuqaalka lagu arkayaa mid ka mid ah ragga diiwaanka sakawaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo u qori tuuraya dadka sakada la siinayo bismillahi raxmaan raxiim insha allahu tacaala ariga waa la qiibiyey waa saddex qiibood waxaan loo sameynaa qorituur in walba qiibta ka soo aado kow labo saddexa ku qoran qiibtaana kow ah tan laba taasna waa saddex nin walba codiisaa la baxo saddex waa qaadanaya
inta aad ku guda jirto daawashada filimkan ayaa waxaa indhahaagu qabanayaan dadka la siinayo sakada xoolaha kuwaas oo qof waliba lisiyey soddon iyo shan neef oo ari ah sidoo kale filimka waxaa ka soo muuqanaya qaar ka mid a dadkii lisiyey xoolaha kuwaas oo lisiyey soddon iyo shan neef oo ari ah iyagoona u mahad celiyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo dadkii la baxay sakada cabdullaahi suuq buul deegaan salabi soddon iyo shan neef oo ari insha allahu xarakada mujaahidiinta al-shabaab allaha barakeeyo guulna galcud allaha u yeelo inaa garabkeeda allaha la jiro maxamed fadhiid isaaq deegaanka jooga barrow diila salagla haddii ilaahay indiina soddon iyo shan neef alla sii mujaahidiintii yaanka do'aaya iimaanka allah ka sow ilaahay wiinahay gaalada allaha jibi daa'un allaha giri jab'i baabaa allaha karida waddankan alla mishaan waddankii ilaahaynin ku qaada muuqaaladan ayaa kuwa tixana ah waxaana horay loo baahiyey ilaa sagaal muuqaal oo lagu soo bandhigayo mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo lix kuwaasi oo laga qaybiyey deegaaniya degmooyinka dhaca wilaayaadka islaamiga ee maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab
guud ahaan warkii alfurqaan waa nagaynta